bulshada ah ku nool magaalada kismaayo ayaa loogu baaqay inay xoogga saaraan sidii ay ku horumarin lahaayeen akhriska iyo qoraalka taas oo qayb ka qaadanaysa kobcinta garaadka iyo maskaxda qofka akhrisku waxa uu kaa jiraya dabarada jahliga iyo gaajada marba markii ka dambaysa oo aad wax akhrisid waxaa kaasii bixayso jaahilnimada oo aad maxabuus ku wahed haddii aad xoogga saartid akhriska iyo qoraalka waad ku horumaraysaa waxayna kaa caawinaysaa inaad gaadhi guulo badan oo aad ku haminaysay cabdiraxmaan bashiir barkhadle waa guddoomiyahan adiga akhriska iyo qoraalka ee saba wuxuu idaacaddu waamuga warbixiyey muhiimadda ay leedahay akhriska iyo qoraalka isagoona dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo ugu baaqay in ay wax akhriyaan si ay noloshooda u horumarto akhriska iyo qoraalka muhiimadda ay leeyihiin wax lagu soo koobi karo waraysi yaro kooban ma ahan akhris markii la dhaho waa wuxuu ugu horreeyey amarkii ugu horreeyey ilaahay uu ina siiyey subxaanahu wa tacaala oo ahaa iqra' bismi rabbika aladii khalaq akhris markii la dhaho iyo qoraal macnaheedu waa aqoon iyo horumar markii warka lasoo koobo intaasuu noqonaya marka waa muhiimadiisa haddii la dhaho maanta dhan laga hadlo lama dhamayn karo hal aayadoo qur-aan oo ilaahay subxaanahu watacaala aayaddaa hore iqra' mooyeen aayad kale haddaan ku daro ilaahay baa nabigiis wuxuu amrayaa waqul rabbi zidnii cilma nabi maxamed baa waxaa laleeyahay alayhi salatu wasalaam waxaad weydiisataa ilaahay inuu kuu ziyaadiyo cilmi waxaad dhahdaa ilaahay ii ziyaadi cilmi ii ziyaadi taas macnaheedu muhiimadiisii oo dhan aayadaasaa fuuqfuuqsata waxay soo kordhinaysaa ruux markuu wax akhriyo wuxuu ogaanayaa wuxuu kala baranayaa saxda iyo khaladku kala baranayaa ruuxa bini aadamka ana noloshiisu meel ma gaadhaysa hadduusan waxnaa khaldan iyo waxnaa saxan uusan kala baranin taa macnaheedu waxaa qasab ka ah ruux kasta inuu wax akhriyo si uu u ogaado aakhiradiisa wuxuu ku liibaani lahaa uu ku badbaadi lahaa janno uu ku heli lahaa iyo adduunkiisa su u maarayn lahaa war dheer oo la geliyey waxaa uga kooban ummaddii akhriska ay akhri ummadda muslimiinta ah waa ummaddii akhriska nabi maxamed alayhi salatu wasalaam waxaa lagu soo dejiyey iqra oo aayadda lagu bilaabay ahayd taa macnaheedu ummadda nebi maxamed waa ummad akhris waa ummad aqooneed waa ummad baraarug waa ummad jahliga mar kasta duulaan ku ah oo ka soo horjeeda marka ugu dambeyn waxaan kaga baxayaa ummaddii akhriska